kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska idaacadda beerulaha magaalada baladweyne waxaana barnaamijka la socodsiin doona anigoo maxamed cabdisaneer dhinaca farsamadana bilaalla daahir waan ayaa noo joogo waxayba kala duwana ka mid tahay qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta ayaan barnaamijka idinku haynaa intaana gudagelin kusoo dhawaada ee iska daafurka intaasaan ku dhaafno heestaasi jamasha ay ku luuqeynayaan fanaaniinta axmed moogel liibaan iyo sar axmed jaamaco waxaana daafur u ahayd barnaamijka caweyska idaacadda beerulaha magaalada baladweyne mawjada siddeetan iyo sad dhibic sideed nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan wareheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websaytka markana waxaan idin soo qabanayaa qaybtii afka dhaqanka iyo sugaanta barnaamijka caweyska idaacadda baarulaha magaalada baladweyne waxaana soo jeedinaya macalin bashiir maxamuud cabdi
bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeennii cawayska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta ee raadiyo beerlula oo aannu kaga hadleen geeljacaylka soomaalida ama soomaalida siday geel u jeceshahay waxtarka dhaqaale iyo bulsho ee geeluu leeyahay darteed ayaa qof kasta iyo qoys kasta oo reer guuraa ahi ku jeclaaday geela kuna dadaalaa sidii uu weliba tiro badan uga yeelan lahaa waxayna qabeen geeljiruhu ama reer guuraagu in raaskaan geel fadhiyin kala dhiman yahay sharaftiisa noloshiisuna aanay huraynin qaxar iyo qalalaase xalaal iyo xaaraan si kastaba ha ku soo xero gale eh wuxuu qof waliba waajib isaga dhigay sidii uu ku hantiyi lahaa jacaylka loo qabay geela lahaantiisa iyo dhaqashadiisa kii aanu xidhadiisa ku jirin baadigoobkiisa ayuu hayey kii lahaana wuu ku fara adeegay wuxuuna noqday geelu hanti qaali ah heliddiisu dhib badan tahay xidho ka saaridiisuna adag tahay qiimahaas loo yeelay raacdadiisa loo wada guntaday iyo sida uu ugu fara adkaa kii godolkiisa iyo gaadiidkiisa wax ka hayey waxay ahayd xaajo dabooshay qiimaha iyo qaayaha xoolaha kale isagana ka dhigtay meesiga keli ah ee hunguriga lagu wada hayey waxaa la sheegay habaarka ugu weyni inuu ahaa geel iyo wiilba beel ducada ugu weynina ay ahayd geel iyo wiilba ilaahay ku siiye geel jaceelku waa ku weyn yahay qof kasta oo soomaali ah oo xoolo dhaqato reer guuraa ah heliddiisa oo keli ah ma jecla ee hayntiisa ayuu aad u jecel yahay waana ku adag tahay in uu xidhada ka saaro si kasta oo qof uu jecel yahay ama ka xishooda u weyddiiyo kama suurtowdo inuu si howl yar u siiyo dadka caynkaas ah ee bixinta geela ku adag tahay mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa in ay dhabcaalla yihiin suugaan fara badan ayaana arrintaasi lagu soo qaaday oo tilmaamaysa waxyaabaha muujinaya in reer guuraaga soomaaliyeed uu jecel yahay dhaqashada geela waxaa ka mida maahmaah odhanaysa geel adiguna ha bixin nin lehna ha u dayn balday taas oo looga jeedo haddii aad geel leedahay ku fara adayg oo cid waxa ka siin geel aadan lahaynna xumo iyo samaba ku dadaal sidii aad ku hantiyi lahayd allah u naxariistee gabyaagii xaaji aadan afqallooc oo muujiyey jaceylka uu u qabay lahaanshaha iyo dhaqashada geela gabay uu tiriyey ayaa baydadkiisa waxaa ka mid ahaa labadan tuduc badda jiirayaa iyo berri jaanta mariyaaba walee geyl jaceylkan u qabo waa u jirabi ruuxuu yidhi badda jiirayaa iyo berri jaanta mariyaaba meel walba u marayaaba walee geel jaceylkan u qabo waa u jirabi ruuxa nafta waan u dhibayaa buu yidhi meel walba u maraya lexjeclada geela loo lahaa waxaa kaloo muujinaysa maamaha soomaaliyeedoo caan ah oo tiraahda nimaan bakhtiinin ma baxnaanin ujeeddaduna waxaa weeye jacaylka loo qabo darteed ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda hashiyoo nafbaxaysa oo xaraarug ah in kii lahaa aanu u quurin inuu xawda gooyo oo bilaaw uu kaga xabsiiyo kuwii kale ee jiiraan la ahaa ama aqribo la ahaa ee kula taliya warhashu way dhimanaysaaye gowracna wuxuu u arki jiray in ay yihiin kuwo cadow ah oo duulaan ku ah hashaas lexjeclo kalena aanay heenne doonaya in ay hilibkeeda duurduurtaan sidaas darteedna waxaa dhici jirtay in hashaas isaga oo ka rajaynaya in ilaahay uu caafiyo ilaahay inuu awood u leeyahay uu caafin karo in haddana mararka qaarkood ay sidaa ku baktin jirta hashiina meeshii lagu weyn jiray hilbaheedina meesha lagu seegi jiray iyada oo la wada ogsoon yahay sida reer guraaga soomaaliyeed u aaminsan yihiin diinta islaamka iyo sida ay u ixtiraamaan qawaaniinta iyo rukumada diinta ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda in dad lexjeclada geela ay ku dheer tahay meel fogna uu ka mudan yahay in ay waajibaadkii diinigaha dib u dhigaan sida tukashada salaada oo kale waa goorma waa marka hawsha geela iyo salaadda ay isqabtaan hees arrintaas tilmaamaysa ayaa waxay odhanaysaa salaaddiiyo suub salaaddaa daaran ceelkii marka la shubaya salaaddiiyo suub hubaleyka salaadaa salaadaha daaran hubaleyka suub hadday timid hubaleyka salaad laqalee buu yidhi astaqfirullah salaad laqalee buu yidhi kiina walaalkii wuxuu ku yidhi niyaho salaada geela aad ku dhex tukanaysid ka daa buu yidhi haddaadan ka daynayn midda maqribkii a ka daa buu yidhi haddaadan ka daynaynna nuunuuda ka dambaysa markaa salaada ka baxda waa tasbiixdii nuunuuda ka dambaysa walaalow naga daa buu yidhi waa laba walaaloho geelijirayaalaho midna uu tukado kuna aanu weligiisna weytu odhan marka neef geelu wax tabanayo oo uu haraado gaajoodo ama dhashiisa waayo oo uu tiiraanyoodo wuu goohaa gooh baa ka bax ninkii lehna wuu la tiiraanyoodaa oo calooshiisu waxay noqotaa marba caloosha geelow sida ay tahay arrinkaas hees muujinaysa kuwa shubaasha ka mid a iyana waxay odhanaysaa xalan gooday goohi kaa baxay gam i waayo xalan googoshii gaar isaga dhigay buu yidhi dhegaystayaal waxa aynu hore u soo sheegnay in bixintu geela adag tahay dhibaatada laga soo maray heliddiisa darteed sidaas waxaa caddaynaysa hees kale odhanayso maydha weytooy mulki nin u dhaqay meel xunse u maray maal uu bixiyiyo maquuno u diid buu yidhi deeqda oo ka mid ah deeqda oo ka mid ah qiyamka reer guuraaga soomaaliyeed aad u qadariya ayay haddana ku adag yihiin bixinta geela taas oo caddaynaysa sida loo jecel yahay waxaana tilmaamaya gabay uu isna tiriyey allahu naxariistee xaaji aadan afqallooc aan ku celiyo gabay uu tiriyey xaashi cali indhoole xididku xididkuugu roon iyo walaalku xiga mooyaane xakawdaada waagay go'doo lagu xabaalaayo xawadaada wiilkii ah oo ku xusi mooyaane xisaab li'i ragoo yuu ku bixin geel xaqi cuslaaye bixinta geela iyo siday u adkeed waxaa kaloo muujinaya gabayo ama gabay uu tiriyey ninkii la odhan jiray samatar baxnaan gabaygan waxa uu ku sheegayaa ariga iyo lo'da in ay ku fiican tahay in lagu baxsho wixii qaan ah ama wixii deeq ahaan loo bixinayo geelase bixintiisa laga daayo oo nafta lagu ilaasho wuxuu yidhi ari iyo lo' baa lagu baxshaa aana kuu timide arlaaga geela a naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamine e buu yidhi guurka iyo yaradka geela reer guuraaga qiimo weyn ayuu ku leeyahay nin laohan ninkii ahaa cabdigalayah gabay uu tiriyey wuxuu ku sheegayaa in uu guurba isaga daayey bixinta yaradka aawgeed taasina wuxuu ku caddeeyey baydad ka mida gabaygiisii dheeraa oo uu ku yidhi barbaarnimo ma fiicnee waxaan buul u geli waayey oo aan dumarka baal uga maro baarid iga yeelay basar kale ma fiirin basar kale ma fiirinne hashaan baaji leeyahaye barooddada ninkii ogi dad waa kaga bakhaylaaye heestu waxay muujinaysaa lexjeclada geela hees kale oo taa aan ka dheereen iyana waxay odhanaysaa oo hees heesaha shubaasha gabow baan ahay oo ma geda yeri oo ma guursado yaadan gabin baan guur isaga nacay buuri intaas ayaannu ku soo gaabinaynaa barnaamijkeennii cawayska qaybtiisii afka dhaqanka iyo suugaanta inta aannu mar kale ku kulmayna mid la mida waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waase yahay macalin bashiir maxamuud cabdi oo nala socodsinaya qaybta afka dhaqanka iyo sugaanta barnaamijka caweyska idaacadda beerulaha magaalada baladweyne mawjaada siddeetan iyo sideed dhibic sideed nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan baraheena bulshada sida facebook youtube-ka twitter-ka iyo websaytka markanna waxaan idiin soo qabanayaa qayb ka mid ah riwaayaddii beenay waa run
aniga naagami markiina lacag waaya baa naag noqda walba maan hayne waxaan ku yidhi xaggead ku maqaad saacadan ma geel iyo adhi baad iigu maqaad aniga ee horta bal haboodan usug waxaan kuu yaro maqnaa xoogaa yar niman saaxiibaday waxaan doonaya in xoogaa yaroo lacaga ay nooga soo maaragtay xoogaa yaroo lacaga Haa.
oo teeni meeday teenidii adigu xaggee bal isweydii adigu isweydii war maahee ka waran lacagtii meeshaad geysay dee lacagtii baadhi tuu baadhi baadhi tuu baadhi imkama waxaad lacag haynin be lacag ma jirtee waad weyday soo maaha soo maaha lacag ma jirto ana waa lay waaye faynuustaa noo shid lacagna ilaahay baa keeni doona saddex habeen guri bilaa faynuunsa saddex cisho guri bilaa cuntaa anigana haddii aad lacag weyda ana lay waaye halkaasu maraan wax ka maqlaa halkaas wax ka maqashaa aa haddii aanad lacag haynin Ay.
warqadaydin baad ii dhiibaysaa warqad isku daahid male warqad ma jirto warqad ma ku jirto furi maayo taa horta cirka intuu ku jiro ku jiro sanduulaad ii furaysa anaa Adigu kuftus yar oo ii furay maya guddi baan dooranay dad baanu tagay ku furi maayo cirkaa madow Ha qaba ku guddidaad sheegaysa cirkaa madow yacno hadday waxaa la yidhi rayaana maxaynu samaynaa og weydo maxaynu samaynaaya ilayn si inoomay geline alla ilaanay si inoo gelin wuxuu xishood yaraayo ee horta naakii kaleefka toobina lahaa ma arkaysay kaasu waxaabuu ahaa toddobaatan wajiil u ahaa kaasu ila aadmiba muu ahay xataa haddaynu heshin lahayn isagiibaa dabina isagii baa dab ina dhex dhigay ila inamadu inama yaryaroo masaakiin abahna waynu iska mastaxan lahaynin
horta isaga faynfaynkiisaynu jaraynaa ka Ee.
oge de laakiin nimankaana ayaan iyo cawo aynu ku aragna maba lihiin baan kulaha waynu arki doonaa wakhtigaynu aragnaba waa goorma yaa diirkoodu Marka- markaa u raqi lahaa ma iyagana haa aye cidaamkoodaan isa Naya.
saaran aynantenis oo sida usoo foorortaaye nayae
naa maxaa ku helay
naa maxaa ku helay waxaa yidhi ninkiiba i dilayoo i xumeeyaan iskaga yimi ninkii baa idilay oo xumeeyaan iskaga yimid ah oo muxuu muxuu kugu dilay muxuu kugu dilo kugu xumeeyey igu dilay suuqiisu iska wareegaya habeen iyo maalin ma arko iyada salaadii arooryo la aadimayo irida igu soo garaacaya saddex habeen gurigii faynus muu lahayn cunto muu lahayn markaan idhaa anigu sidan kuma noolaayo waraaqdeeda isina wuxuu igu hi kufuri maayo asxaabta iyo tolkii baan doonanaya oo lacagtii nii badnayd meeday lacagtii waa dhamaatay maxaa lacagta soo dhigay lacagtaada badani dee ma xilli bay lacagtu hadday badantay ku fadhiisa sabti baadhi baa ku samaysay ee dhalinyarada waddanka casuntay haddaan casuumay soomaan hayn maxaa ka macnaa yaa soo lacagta marra lama helo haadaanay waxba ka amay macnaahayn oo imika ma isaga timid waa la naa samreeyay imika soo iskaga maadiman siduu eegayay sidee la yidhahdaa Samir, sidee- naa waxaan ku yidhi imika iska daynyo na adaaba mid haysta markaaga iska rogrogad baad haysataa intanba waad rahmanaye rahanku maa maxay ee de waxaan ku yidhi hee imika muxuu ku yidhi ninkii waxaa la dhihi furo wuu diiday marka wuxuu yidhi asxaabtii iyo qaraabo waxa la yidhaahdo iyo waxbaa raaraadinaya igu ayuu kugu yidhi ah dee waa hagaaga naa inala mid noqotay adigu maxaabad ugu maslixi bees bees bees bees ha ku maslixin Waxaan sidaa ku- aad sheegtay ayaa saxa muxuu ku yidhi baan soo kaxaysanayaa idinku sideetiin na anagu Anagu waa anagu sinaba ma wanaagsanahay.
nihine muxuu ku yidhi baanu soo kaxaysanaynaa xaabta iyo qaraabo wax qaraabo ma asxaab baan soo kaxaysanayaa buu ku yidhi mise tolkay baan soo kaxaysanayaa buu ku yidhi labadaba wuu yidhi iyo saddex mooye waxbuu sheegay bees bees naa u kaadi naa u kaadi waxa Bes- bes- weeyaan yare sugan naga walaalanagaba Wuxuu ku aqalka yidhi- horta maqsin ciriiriya baanu ku jiraa kawdhe dawradoo iska sii dhiga alaabta anagu waxa ku waa nabad halkaas sii dhigo balaata waxba kuma dhaanna ilayne
anaguba qolku waa nagu cidhiidhi adaaba nolol yaroo fiican soo maray orod waabay lebisantahay balaayada hutur baan garacdaa baan garan waaye way Haya.
xajin kari weyday baan u malaynaya dee adduunya macnamale waa Adduunya macno male. Waa taa soo saartay.
saartay shaariyo surwaal ku soo ay nala rafata si Hakula hadlo.
wixiiskada haye nimankii Mm, ninkeedii wuxuu yihi qaraabaday baan doonanaya haye Hadda- ma qaraabo soo kaxaysay mise saaxiibadii soo kaxeeyey midba hadduu qaraabadii soo kaxaysto gobanimadaynu ka raacnaa gabadha gurigii baynu ku celinayna gabadha gurigeed baynu ku celinayna Ha.
waa hadduu kuwii keeno waa hadduu kuwii keeno halaloobiya helenoobis baynu gelinaynaa
Thank
labadiinan aloolla erayaan ku idhaha warya warya warnacay warya idinma caahaye xaasha wejii muxuu la qalaqalaya ninkaa wafaha weyne la cilmeeya jacaylka erayaan ku idhahdo adduunkaagii dhammaan iyo lacagtii idilkeed inan yar baad ku dhammaysay casalla af casa haweenkii idilkoodna erayaan u jawaaba oo haweenkii idilkood sawtay ooda jabsheenay alleelkii baxayeenay afdhabaandhow galeenay ubadkii ka tageen allow yaa samir iyo halkaa un ku ilaaba anama nicin annagaa ka qashaafnayna ma ma garatay labadiinan aloolla erayaan ku idhaah haddii aad awrka geel iyo adhi aydin tihiin laydinma iibsan kareen waayo waydin arkaado waada quunxun tihiin adhiyollaahi baraar iday weeye ciyaaya ma garatay arrintii waan dhammeeye ordoo kale jiita labadiinan alool maadan dhammayna maanta malagaagi baa galay maaniga laftigaa hadda ima yaqaanaan weli hadda anigu ma dagaalamo laakiin ninkaa ninkaa kaa qaban maayo fasax fasax fasax fulay wax fulay fulay bas nagadaa waa nagadaa fulaya ar kaale wallaahi
ar halkaa kaale maxaa weer
iminka haddan kuu gelina hadda inta hadda hadda hadda hadda hadda halkan waa wana diriye aanu ka baxsano xoog weyn
riwaayaddaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caweyska idaacadda beerulaha magaalada baladweyne waxaana barnaamijka la socodsiinaya anigoo maxamed cabdisanaya durankan midnimada aan duu ku mid danno waxaad ka tagaysaa nabadgelyo